tababarkan oo socda muddo saddex maalin ah ayna ka faa'iidaysteen ku dhowaad boqol ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya xarumaha caafimaad ee ku yaala dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxaa lagu barayay sida bulshada looga badbaadin karo halista xanuunada faafa waxaana tababarkan iska kaashaday fududeyntiisa wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o muddadii tababarka uu socday waxaa lagu bixinaya casharo u badan baractical ah iyadoo tababarkan dadka kasoo qaybgalay ay isugu jireen wiilal iyo gabdho horey tababaro kala duwan usoo qaatay islamarkaana ka shaqeeya xarumaha caafimaad ee afar degmo oo ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland sida garbaharey baardheere afmadow iyo kismaayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland doctor axmed sadiiq oo tababarkan soo xiray ayaa shaqaalihii ka faa'iidaysta tababarkan wax uu kula dardaarmay waxyaabaha ay faa'iidaysteen inay bulshada kula laabtaan asalaamu calaykum waan idin salaamayaa waktigu wuu ordaya shalaygaa ii furi maanta waad xirayna soo maha saddex beri miyah waa idii dhammaatay waxaan filayaa wataan idin lahaa daaweyntu waxay ka fiican tahay ka hortagga ma ka hortagga wuxuu ka fiican yahay daaweynta wey waxaad idin baraysaa uga hortagi leedeen wey cudurka loo dhinto waxaa u badan shubanka maleeriyada jadeecada waad garanaysaa soo maha marka waxaan filayaa inaad barateen aas-aaskii loo baahnaa in laga hortago cudurka inaad maanta meesha ka faa'iidaysateen waxaan idin baryay wax fudud maaha waa waa waxaa weye waa gogol dhigi weye cilmiga xataa niman aqoona xataa hadduu yimaado maanta uu ka faa'iidaysanaya uu ka faa'idaystay marka waxaan filayaa waxaan rajeynayaa inaad sidii lidin baray aada u gudbisaan cilmi u gudbisaan waad ku mahadsantihiin ka shaqoogalka ugu sabarteen ilaa saar saxgaabti aad joogteen waad ku mahadsantiin laakiin muhiimadda waxaa weeye waxaad barateen inaad u gudbisaan dadka waana macalimiinta idin barteena waa u mahad celinayaa dhalinyaradan meelaha fukawada yimid oo haddana cilmigii idin baray idinkuna aad ku noqonaysaan tuulooyinkiinii marka wuxuu isku wada xiran yihiin marka waxaan idin rajeynayaa insha allahu caafimaad iyo inaad shaqadii idin baray aada gudbisaan oo ilaahayna ajar aad kaga yeeshaan idinkuna aad ajar ku heshaan muxuu ahaa caruurtiina aad ku badbaadisaan khaasatan dhalinyaradan u badan gabdhaha weliba yaan farayaa hooyooyinka noqon doona insha allah haddayna ahaynba qaarkood marka waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
xanuunada faafa waa kuba halis ku ah bulshadeenna waxaana inta badan ay naafeeyaan caafimaadka bulsho badan oo uusan dhisnayn garaadkooda xanuunada faafa waxaa ka mid ah jadeecada maleeriyada iyadoo halista ugu badan ee xilligan ay tahay coronavirus oo saameyn badan ku haya bulshada